waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali arrintaas waxaa u xil saaran dowladda inay ka daba tagto oo la raadiyo sida arrintaana ay u dhacday iyo habkay u dhacday
waa gartay arrimihii kaleoo baryahan u dambeeyey baryahan aada waxaa isu haystay mucaaradka iyo dowladda gaar ahaan labadii madaxweyne oo ka horreeyay madaxweynaha hadda xilka haya iyo xisbiyo ay markaasi madal ku samaysteen khilaafkaas iyo muranka arrimahaas ka dhashay see aragtaa
horta waa dhibaato in layska qabsado dalka iyo ummadana faa'iido ugama jirto madaxdii hore dalka kasoo maamusay waxay xaq u leeyihiin in la ixtiraamo tixgelin la siiyo bay u baahan yihiin nin kastoo madax noqdo kursigana qoladii tagtayna ma laha qolada joogtana ma laha kursiga ummadda soomaaliyeed baa iskale nin kastoo tagana waa nin u adeegayo bulshada soomaaliyeed waa inaan garanaa inaan anaga kursiga lahayn marka ugu horeyso tan labaad madaxdii hore maadaama ay xisbiyo la furay wadankuna uu yahay wadan democratic ah inkastoo sekureetadii waxyaaba badan ay dhiman yihiin haddana wadanka waxaa lagu tilmaamay democracy dadka lasoo doortana waxaa soo doorto shacabka laakiin waxay u doortaan si dadban kaaba qabiilkooda usoo dooro nin one man an one vot weli lama gaarin marka sidaasay ku qanacsan yihiin si loo gaaro meelaha fiican maadaama xisbiyo qaran la ogolaaday xisbiyo dalka ka furan yihiin xisbiyo tixgelin bay leeyihin waxaa laga rabaa ayagana inay noqdaan mucaarad constructive ah wixii xun oo dowladda ka hadlaysan inay sheegaan wixii faa'iido ummadda ugu jirtana inay sheegaan inay noqdaan destructive ma aha dowladdan waxaa laga rabaa inay tixgeliso ku tixgeliso mucaaradnimada iyo waxa ay markaas yihiin lana tixgeliyo waa gartay marka dabcan laba doodood baa jirto mid dad mucaaradka hadalkooda dhegaysato xorriyaddii baa nalaga qaaday waxaa naloo diiday inaan beledweyne u duulno been baa naloo sheegay kismaayaa naloo diiday xorriyatul qowlkii maaragta dowladdaanu bay diideysaa waa mid dhanka kalena dadka dowladda taageersan iyo dowladdu dabcan waxay leeyihiin madaxweyneyaashii hore iyo mucaaradku waa dad raba inay lugta jiidaan arrimihii amniga iyo awooddii dowladday rabaan inay wiiqaan labada doodood markee saxsan
markaan eegno dadki horta dadkii hore oo meeshaan madaxda ka ahaa maadaama ay xisbi la furay lana ogolaaday oo la ogolaaday ee dowladdu iyo shacabka xisbiye in la furo la ogolyahay dalka dimuqraatig yahay waxaa meesha ku habbooneen in la caburiyo oo lagu celiyo fikirkooda iyo sida ay wax u rabaan haddii lagu caburiyo waxaa imaan karo political oo laysku qabsado waxay isu bedeli kartaa meel aan loo baahnayn marka qoladan xisbiyada furatay waa mucaarad waxay xaq u leeyihiin in loo daayo mucaaradnimadooda conservative haddii ay wax khalada lagu arko sharciga lala tiigsado ama sharciga la keeno wixii khalad ah oo dowladda iyo ummadda khalad ku ah waa gartay arrinta ugu weyn oo dabcan aada la isugu haysto hadda cid walbaa diiradda saaraysa waa doorashada twenty twentyga ee dad badan iyo weliba guddiga doorashada waxay aaminsan yihiin in hal qof iyo hal cod weli la qaadi karo dad badan baa shaki ka muujinaya taas makulataa doorasho hal qof iyo hal cod in la qaban karo
ma u malaynaya in la qaban karo ga in la qaban karo doorasho ma u malaynaya barkee maba diyaarsana dhibaatooyinka ugu waaweyn ee lala kulmay waxay ka mid tahay doorasho waa la samaynayaa laakiin sidii hore unbay noqon doontaan laakiin one man an one vot waxwaa stabilitygaa diidayo waxaa diidayo mataqaanaa ma u diyaarsana diyaar uma aha in ay one man an one vot la doorto ma diyaarsana laakiin doorashadii hore sidii uu ku yimid madaxweynaha hadda jooga iyo qolooyinkii in sidaas iyo si la mid ah ama farsamo kale la suubiyo saasaan filayaa laakiin ma noqon karto horena loogama shaqayn haddana diyaar uma aha inay noqonayso ma filayo waa gartay qaabka loo qabanayo doorashada ma dowladda keliya iskale mise waa in xisbiyada mucaaradka maamul goboleedyada ay qeyb ka noqdaan
horta marka ugu horeyso dadka bani aadamka sharcibaa maamulo sharcibaa kala hago sharcibaa kala qabta sharciga muxuu doorashada muxuu ka qabaa sidee u qabaa constitutionkii ma dhammaysna probleemyada dalka haystay ka mid tahay waayo hadda maamul goboleedyada iyo dowladdu wax kala celinaya male karaashka ka dhacay iska qabsiga waxaa keenay constitutionkii oo dhammaysneen ayada oon mataqaanan cadeen waajibku ay leeyihiin qolada maamul goboleedyada iyo waajibku dowladdu ay leedahay labadaba wax cad oo qoran oo kala reebayo ma jiraan xataa lama samayn hadduusan constitutionka dhammaysnayn waxaa loo baahnaa in la sameeyo warqad ama wax lagu heshiiyey ilaa laga gaaray constitutionka laga dhammaynayo qodobo lagu heshiiyey ay ku wada shaqeeyaan in la sameeyo ahayd oo doorashadooda iyo waxoo dhan la qayaxo lama qayaxin lamana samayn marka waa imaanaysa haddii la waayo wax kala celinayo bani aadamka ama sharci ama wuxuu rabo ha noqdo wax kala celiyo oo lagu heshiiyo waa in la helaa haddaan la helin nin kasta wuxuu samaynayo ayaa la wanaagsan marka wax lagu heshiiyo waa in la helo dowladda waxaa laga reebay marka horeba inay maamul goboleedyada dad uga yeerto laba qofood maamul kasta dad expert ah oo mataqaanaa maamulka federaalka wax ka yaqaano ay weydiistaan laysu yimaado looyaro waxoo dhan loo sameeyo wax lagu heshiiyo oo kumeel gaara dan waxii lagu heshiiyey la mariyo baarlamaanka kadib lagu shaqeeyo si cadna loogu shaqeeyo lama samayn marka waa ninba waa maarata madaxweyne qaar waxay qabaan anigu dowlad yar baan ahay meeshaan rabaan aadaya waxaan rabaan samaysana taas waxaa keenay sharci kala hagaayo iyo wax cad baan jirin waana ku cusub yahay wax la yidhaha federaal soomaalina waa ku heshiistay haddiiba lagu heshiiyey waa hay-adkan waxaa la mid oo kale four point five waxaa la yidhi four point five baan ku heshiinay waa la ogolaaday soomaalina waa ogolaatay lama samayn criteria deselection sidii qofka loo xulan lahaa war four point five qabiil kasta waxaad keenayso ma nin baa iska keenaya mise ninka la keenaya noocee waay lagama hadlin soomaalida waxyaabaha ka hadlaysanay ka mid tahay wax kastoo la samaynayo waa in la yidhaaho waxaanu say u hirgelayaan see loo wax looga qaba waxaas dhan in laga hadlay ahayd lagama hadlin dhibka meeshaasuu ka taagan yahay waa gartay mawduucan isleeyahay si gaaraad wax uga garanaysaa genaraal baad ka gaartay ciidamada wasiir ku-xigeen gaashaandhigaad soo martay qaramada midoobey golaha ammaanka qaramada midoobey wuxuu go-aan ku gaaray in cunaqabataynta hubka ee soomaaliya saarnayd ay sideedii ahaato ma ku saxsan yihiin mise in laga qaaday ahayd soomaaliya
soomaaliya nimankan qaramada midoobe dhahayo waxba lama siinayo ha lahayo waxaa leeyihi nin kasta sida uu u dhaqmaayo ayaa loola dhaqmaya haddaanu israacsannahay annagu aan iska qabsanaynin oo mar kasta qabiil iyo waxana lagu tuhmaya aan iska fogeyn lahayn walaa united nationka wax noo diideen walaa qof kalean wax noo diideen annagii baanba isku toosneen that's why waxa oo pressureka naloo saarayo united nation waxyaaba badan bay eegayeen xog badan bay aruurinayeen wax badan bay ogyihiin marka nimankan haddii waxaan la siiyo waxaa dhici kara inay ayagu isku laayaan bay qabaana laga yaaba waxaa laga yaabaa haddii la siiyo qolada kale ama qolada kale inqilaab samaysaa qolaa qabto weli annagii baan bisleen sida ay u sababeeyeen waxaa ka mid a in haddii hubka laga qaaday hubkaas inuu gacanta u geli karo al-shabaab ama qabiilada waxyaabaha aan kuu sheegaya ka mid tahay waana wax dhici kara waay barkii haddii ciidanka naftarkiisa maanta la samaynayo haddaan qabiilka si taxadira looga bixinin waxaa dhici karto inay isku dayaan inay inqilaab sameeyaan adduunka o dhan u halaabo waxaa la rabaa ciidanku inuu noqdo ciidan annaga waxaan soomaalida waxay aada u aaminsan yihin qabiil diintana waa muslim diinta waxay sheegaysa iyo waxa qabiilka say u aaminsan yihin waa kala gedisan yahay marka waxaa loo baahan yahay ciidanka in la dhiso laga saaro qabiilka annagana aan qabyaalada ka tagno si qabkanaga iyo quruxdanada ay usoo noqoto inta aan qab qabiil iyo qabyaalad aan ku ordeynana wax badan baa naga xumaanaya qabka soomaalida wuxuu kusoo noqon karaa annagoo soomaali ku ekaano
waa gartay guud ahaan dowladdu hadda ciidamo badan bay soo tababartay sanadkii u dambeeyey magacyo kala duwan baa jira danab baa jira gorgor baa jira aad baad ciidamada maaragtay khibrad ugu leedahay ka waran ciidamadaasoo ciidamo bedeli kara mustaqbalka ciidamada amison oo matalan la dagaalami kara al-shabaab ma yihiin
ciidamada hab baa loo dhisaa magac la bixiyey waxba ma aha habka loo dhisay iyo khibradda qofku iyo wuxuu soo bartay bay ku xiran tahay ciidamadan layska dhisaayo habkii lagu dhisay iyo beeskii lagu dhisay aniga ma garanayo ciidanka sibaa loo dhisaa qaab baa loo qoraa qaab baa loo dhisaa haddii layska dhigo hadda yaan dhaweyd markii allah u naxariiste guddoomiyihii degmada xamar dhintay yariisow markii layska qabtay guryihii laysku qabtay xerada militariga niman hubaysan baa yimid oo qabaa'il ah oo banaanka soo baxay isasoo yacni muujiyey inay yihiin marka waxyaabahaasoo kalea imaan karo aniga sida loo shaqeynayo iyo sida wax loo qabnayo wax loo baahan yahay ba- madaxweynaha waa waa waxa weeye mm, dalkuu madaxweyne ka yahay taliyo xoog maaha ciidanna wax kama yaqaan barkee asaga waa taliyaha xooga dalka soomaaliyeed sharaf ahaan honory taliye ah waay waa in la helaa guddi ciidankan dhismihiisa ma aha taliyaha iyo kan waa in la helaa ummad guddi saraakiil badan baa joogto banaanka jooga waa yeelaa maanta aan darajo iyo wax kale u ordayna in laysu keeno la yidhaaho arrintan maxaa laga qaban karaa ay tala ka bixiyaan taladay keenaan baana socon doonto waxaan laisdaba ordaayo ciidan baan dhisnay ciyaal la soo aruuriyey aniga ma aaminsani waxaan aaminsanahay ciidanka habkii loo dhisi jiro waa la yaqaanaa waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay in la helo dad khubaraa ah oo soomaali ah lala kaashado wixii saaxiib nala ahoo wax nala wado then waxaa la keeni karaa hab ciidankaas wax ku difaaci karo ciidankaas wax ku raadin karo ciidan meel degaayo maanta oo wax difaaci karo shabaab male ciidanku waa inuu yahay ciidan mobile ah oo meesha ay joogaan degaayo waa weliba mataqaanaa loo qaadanayo mataqaanaa eh, technici intaan la gaarin sidoodo kale dameerara la raranayo la aadayo waa in la bedelaa istratejiyada maanta lagula dagaalamayo exchange marka dadkan dadkay ku dhex jiraan ummadday ka mid yihiin waxay u baahan tahay weji kale oo cusub in la sameeyo Waa wax gartay.
kastana laga sheego miidiyaha maaha wuxuna waa inay sir noqdaan hadda dowladda soomaalida waxaa arkaysaa wax oo dhan miidiyaha waay marka dowlad waxeed oo dhan miidiyaha yaalo sir xataa ma laha waa gartay eh, dowladdu hadda saddex sano ay xukunka haysaa hal sana u harsan maxaad is leedahay saddex sana waa u qabsoomeen oo waa lagu ammaani karaa oo lama inkiri karo maxaadse is leedahay waxyaalaha ugu waaweyn oo ay ka gaabiyeen oo aad jeclaan lahayd inay sameeyaan wayta dowladdu runtii waxbay qabatay waa dadaashay waxbay qabatay eh, isbedelna waa samaysay markay imaanayeen dalka kan eh, ayagu ay bilaaween waxaa jiray eh, wadanku gabraa maamulayay waa markaan reality u hadlo aniga markaan joogay ninku u yeerana waa imaanayay Eh, dad kalaana maamulayay oo oo soomaalidaba aan ahayn waxyaabaha qabka ay kusoo celiyeen ay ka mid tahay inay maaragtay iska ceriyiyeen wax alla wixiiba mataqaanaa dhibka nagu waday dowladnimadii waa soo baxday maanta waxaan nahay ixtiraam yar baan haysanaa dowladdaanaana keentay yacni ixtiraamka maanta jira Eh, haddii shalay ka soo qaad markii uu tegey safaaradda soomaaliya madaxweynaha madaxweynaha kenya safaaradda ugu yimid markii hore madaxweyne soomaaliyeed oo tegaya aeroboortka kama hor imaaneyn xataa madaxweyne yani waxaan sheegaa protocol ahaan yani n- saas nolooma qadarinayn marka qadarinta marka aragto waxaa- wax soc- waxbaa socdo marka wax badan bay suubiyeen askarta mushaarkeedii wax badan bay qabteen wax badanna waa waa jiraan hal mar lama wada qaban karo laakiin waxyaabaha badan oo la doonaya inay ka qabtaan waxa waaye eh, dadkana inaysan breshar saarin waxa dhimanna ay socodsiiyaan maamul goboleedyadana iyo ayagana warcad ay kala helaan doorashada ay noqoto mid sidii shalay ay u dhacday oo loo wareejiyey sheekh shariif u wareejiyey xasan sheekh u wareejiyey xasan sheekhna asaga u wareejiyey inay noqoto haddii uu soo noqdo madaxweynahana asaga soo noqdo nina ma diidana shacabku waa rabaan Eh, haddii da- dadka kale ay yimaadaan ayagana maaragtay in la celiyo ama la siyaasadeeyo maaha Eh, baarlamaanka kuu soo haray baarlamaanka eh, aad uu shaqadiisa oga gaabiyey baarlamaan eh, waxbaa laysku bedelay baarlamaanka naftirkiisa ma shaqayno baarlamaanka shaqadii laga rabay ma wado Ma- baarlamaanka dadka ka- wa- ka cararaya meesha mise baarlamaanka bareshara saaran we never know marka waxaa la rabaa baarlamaankii sharci dejinta ahaa la rabay ummadda inuu wax alla waxay dowladda samaynaysa asaga gaadgareeyo baarlamaanka ayagaa gaadgare waxoo dhan baa vice versa waa in janalka saxa lagu dhaco soomaaliyana waa guulaysanaysaa maanta meeshay joogto waa meel fiican laakiin in la qasama
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali